war deg deg ah dagaal aad iyo aada u qaraar sidoo kalena saakay kayrada iyo shahaadada yeeraysa caruurtii iyo dumarkii ay ciidamadii difaaca puntland xitaa ismaqli laayihiin ayaa waxa uu ka socdaa buurihii calmiskaad gaar ahaan deegaano ka tirsan toga baalade oo firxadkii ugu dambeeyey ay ku dagaalamayaan rabaanna inay nafta u horaan oo ku agdhintaan dumarkoodii caruurtoodii iyo madaxdoodii qayladu saake waxa weeye qaylooyinkii hore ee carabiga la isugu yeeri jiray waa ka duwan tahay arrintaasoo kooban oo faahfaahsan iyo meesha hadda tan ay wax marayaan oo isgaarsiintii la laayahay si kalena ayna miidiyaha ilaa hadda uga arki karin ilaa dagaalku waxa weye uu istaago ayaan hadda kuusii horumarinaya fadlan meel walba inoo taabo qaybta commentiga waxa weeye kusoo qora guul ciidamada difaaca puntland ahna ciidamada maanta sharaftii ummadda soomaaliyeed kor u qaaday oo dalkii waxa weeye argagixiso meel walba iska soo aruursatay ka difaacanaysa warbaahintii duniduna waxa weeye meel waliba ay ku falanqeynayso marka haddii aad reer puntland tahay haddii aadan ahayn waa in dhammaantiin waxa weye ciidankaas aada usoo hambaliyeysaan marka shacab weynaha reer puntland iyo qof walba puntland qalbiga ka jecel ta iyadana waajib bay ku tahay maan saxana waa sax weeyaa marka guul iyo gobodnimo ciidanku waxa weye nimankii argagixisadaha saaki foodo istareen weliba kuwo horey loo arkay ma ahan waa intii ugu adkeed qoryaha noocyadiisa kala duwan snaybarada dhashiikayaasha suu ga iyo waxa weeye sabanada ay ridayaan xisaab male nimankii saakay ciidamo ka yimid geesaqabad meel la yidhaahdo iyo kuwo kale oo ka yimid shakaalooyin ayaa isu soo gaaray markii ay isgaareen waxay ka soo duldhaceen meeshii ay ka difaacanayeen dumarkoodii iyo caruurtoodii oo aan dhihi kara anigu waxa weeye waa meeshii ugu dambeysay ee argixisadaas lagula dagaalami doono saakay waxa weeye ceel ay nimankani haysteen oo ay rabeen inay ku dagaalamaan iyo buur ay saarnaayeen oo qoryaha noocyadiisa kala duwan ee waaweyn ay ka ridayeen wax yar ka hor ayaa laga dejiyey dhimashada ama baktiyada argagixisadu aad bay u badan tahay sidoo kale khasaaro kooban ayaa jira oo soo gaaray ciidamada xaqudirarka ah ee difaaca puntland hadda tan afarta jiho ayay ciidankii ka joogaan ciidanka meeshaas ka dagaalamaya ayaa waxaa lagu qiyaasayaa oo argagixisada raba inay casharka u dhigaan in tiradoodu ay kor u dhaafayso saddex kun raggaasiise waa siddeetan oo dumarkoodii iyo caruurtoodii naf walba iyo si walba ay ugu dagaalami karaan waxa weeye u huraya xalay waa la duqeeyey oo duqeyntii xalay laftirkeedu dhowr meelood oo ay ku dhuumaalaysanayeen ayaa si fiican waxa weeye looga garaacay marka maanta kayladu aad bay u yeeraysaa aad bayna dumarkii iyo caruurtii u qaylanayaan oo af carabi ayay ku ashahaadanayaan qaarkoodna ay leeyihiin tulaay tolkeeni meeye meeshaan maxaana keenay maxaan ka soo doonnay marka guul iyo gobonnimaan leeyahay ciidamadeenaas aan garab istaagno sidoo kalena waxa weeye muuqaalkan meel walba sii taabta wixii kaloo meeshaas ka soo kordhana waa idinka dabageyn doonaa insha allah waxa weye muuqaalada iyo guusha iyo baktiyadana ayadana waa filanaysaan saacadaha soo socda laakiin dagaalku maanta aad iyo aad ayuu u adag yahay oo rag aan horey loogu tegi jirin oo kale ayaa loogu tegay laakiin ciidamadani mar walba waa kuwii waxa weeye madaxa cagta ka saara oo cagta mariya inta waxa weeye saaki meeshaas ku shahiidayna allah u naxariistaan leeyahay geeri sharaf leh ayaad dhimateen guli gobonimo